haddaba khudbadan uu jeediyey madaxweynaha kenyatta ee uhuru kenyatta ee uu kaga hadlayay sida wax looga qaban karo xaaladda amniga ee faraha kasii baxaysa ee kenya ma tahay mid isbeddel keeni karta daawud aweys ayaa markale su-aalahaasi iyo kuwo kaleba hordhigay taajudiin cabdiraxiim cabaas oo ah sharciyaqaan degan magaalada copenhagen ee dalka denmark kana soo jeeda deegaanka mandera ee xalay weerarka uu ka dhacay
horta waxaan u maleeyaa dowladda kenya inay wax ka bedeli doonin arrimahaas maadaama oo macnaha dowladdu ku takhasuustay xagga oo macnaha qabiilaha gooniyaasha si ay ku kala qanciyaan khaasatan hadda ninkan ay doorteen haddaan fiiriyo oo la dhahayo magaciis inkaiseri joseph inkaiseri midkay dhahaan wuu ahaa nin oo macnaha minister ahaan ahaa u shaqeynaya wuu ahaa dowladda laakiin macnaha nin oo wuu ahaa experience waxyar ade oo khaasatan oo u leh xagga dhinaca security security level sideke marka ninkan waxaa u maleeyaa si fiican hadda adi wax difference ma keeni doono wax isbedel ma keeni doono maadaama oo uu ahay madaxweynaha uu rabo inuu asaga qabiil un inuu qanciyo lakiin laakiin waxaad moodaa madaxweynaha inuu ka jawaabayo cabashooyinkii dadkay ahaa in wasiirkii amniga la bedelo taliyaha booliska la bedelo marka isbedelada ayay qayb ka yihiin oo madaxweynaha waxa uu sheegay in hawsha dhinaca nabadgelyada aysan u oolin hal qof oo loo baahan yahay qof shaksi walba kenyaan uu ka qayb qaato marka soo taasi lama oran karo waad ka hordhacaysaa in haddan madaxweynaha la eedeeyo iyadoo uu bilaabay durba isbedeladii dadka ay rabeen waxaan u leeyahay maanta maalintii ku horreysay taarikh labaatan iyo lixdii markay ahayd dad baa lagu dhameeyey mandera markii dadka lagu dhameeyey madaxweynaha dad ba dad badan baa codsadeen in laga bedelo ninkan oo haya macnaha security-ga u weyne dadkii ma ku dhamaadeen meesha dowladda macnaha madaxweynaha uu kasoo jeeda dadkiisii ayay u badnaayeen qabiilkiisii marka maadaama maalintaas uu hadlayn madaxweynaha maanta uu hadle marka taas dad qaarkood a le fikradda oo baxsanayaan oo le macnaha is not objective madaxweynaha midda labaadna haddii la fiiriyo dad badan baa oo jira wadanka oo oo ku fiican securityga major general xuseen cali ki oo wadanka markuu u gubanayo kenya oo wadanka macnaha habeeye ayuu ahaa dad badan marka ayaa uu ka tagay oo uu ra'yigoodu dhegeysan waayo madaxweynaha marka waxaa u maleeyaa aniga khaasatan wallahi inay wax isbedel keeni doonin arrintan taagan waa arrin baahsan oo amni darraa oo qeybo badan oo dalka ay ka dhacayaan kooxda al-shabaab ayaa sheegata waxay leedahay ciidamada kenya waa inay soomaaliya ka soo baxaan marka dhanka siyaasadda loo eego kenya iyo dalalka gobolka xaaladda sida ay tahay adiga maxaa kuu muuqda oo is leedahay kenya wayla gudboon tahay inay samayso si loo xaqiijiyo in nabadgelyada waddanka kenya uu noqdo mid sugan
waxaa ila quman aniga horta askarta jeeshki oo macnaha joogta soomaaliya dowladda kenya inay kasoo wado oo wadankeeda wax qabsato haddii oo dadkeeda wadankeeda lagu dhameynayo wadan soomaaliya waxay ka hayaan malaha inkastoo macnaha hadda cod badan dad badan soo sheegteen oo dhahayaan jeeshka kenya dhuxushi ayay ku gadgadaa xeebta soomaaliya marka waxaa umaleeya ani wadanka haddii kenya lagu soo weerarayo wadankeeda dhexdeeda hadiiba oo dadkeeda laga dhameynayo jeeshkeeda iyo askarteeda waxay ka haysa xagga ayaan garanaya hubkooda iyo waxooda dhan inay soo cishtaan ay wadankooda macnaha amni keensadaana ila quman ani
shacabka iyaguna maxaa waajibaad oo ka saaran gaar ahaan hadda tusaale markaan usoo qaadano mandera weerarkii dhowaan ka dhacay waxaa dadka qaarkood ay dalbanayeen in shaqaalaha aan u dhalan degaanadaas amaan soomaalida ahayn ama muslimkaan isaga soo baxaan soo taasi marka dhibaato kuma keenayso dadka degaankaasi ku nool haddii aanay shacabku la shaqaynin dowladdu aysan taageerin qorshaha dowladda ee amniga lagu sugaya ha noqoto dhanka gudaha ee dibadda intaba
wallahi waa dhibaato aada u weyn wallahi shacabka waxaa fiicneed inay dadka la shaqeeyaan oo oo dowladda la shaqeeyaan macnaha qofkii xun ku jiro inay farta ku fiiqaan oo laga soo bixiyo taas arrintaas waa arrin aada muhiim u laakiin dadku waxay u badan yihiin dad oo macnaha shacabka oo oo qaldan kulli wada qariyaan isku isku dhex jiraan marka wallahi taas waa qalad aada u weyn dadku waxaa ficneed inay qofkii qaldan ay farta ku fiiqaan ee dowladda u sheegaan maadaama uu qofkan naftiisa u baqaayo si oo sir ahaanaya jirtaa dad oo jiifafaa jiraan boolis oo aira loola xiriiri karaa jirtaa marka wallahi waxaa qumnaan lahayd qof walba qofkii qalad ku jiro oo nin walba inuu qofkaas farta ku fiiqo sidii amni looga dhex dhaliyo meesha hadda qofkii qaladka qabo haddaa qasato beri wuu tegi adigu ku imaani marka badanaa dadki mandheera horta way ku qaldan yihiin ayagoo dadka ka saayan dadki qaldan badanaa ma sheegaan laakiin waxaa u maleeyaa marka haddii oo macnaha nin walba qof walba uu sheego qofkii qaldan uu iska soo dhex bixiyo oo dawladda lala shaqeeyaan wallahi inuu isbedel keenayo dawladda waxay oo dadka dhan oo wajihaado hal mar ay dadka u xaano ay suib oogu samayso dadka dhan oo isku si oo oo la dhaqato waxaa dhibkaas waxaa keena dawladdii dadka ma kala garan karto